asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha nneteen golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed hadiyo jeer waxaa ku kulma aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed taasi oo dadka ugu soo bandhigaan ummadda soomaaliyeed markastay caalam ka joogaanba wixii fikrada iyo aqoon iyo siyaasad in alla inta ay maskaxdooda iyo garaadkooda kasoo maaxda golaha ka waa golo soomaali oo dhan ku midaysan tahay waa golo lagu ababiyo laguna dhiso wadaniyada soomaaliyeed magacayigu waa maxamed xasan dhagood caaw waxaa golaha marti noogu ah aqoon-yahan cabdicasiis maxamuud maxamed oo hogaamiya urur la magacbaxay rajo websiteka labada website golahu iska leeyahay golaha com iyo arrimaha com iyo facebooka ayaa qaada hadiyo jeer waraysiyada iyo barnaamijyada ka baxa golaha kan cabdicasiis soo dhawow aada iyo addaan kugu salaamayaa bal marka hore waxaan jeclaan lahaa inaad dadka soomaaliyeed isbarto kadibna aad baladaa ummadda soomaaliyeed usoo gudbiso ururkiinan rajo waktiga ad aasaasteen waxaad ugu tala gasheen siyaasaan waxuu xambaarsan yahay iyo mujtamaca soomaaliyeed qaabka aad jeceshihiin inaad ula xiriirtaan uguna soo gudbisaan barnaamijkiina soo dhawow cabdicasiis
waa mahadsantaha walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intana dhegaysanayso idil marka ugu horeysa waa idin salaamaya waana ku mahadsantaha walaal inaad aad igu casuntay golaha iyo inaan arrintan aan ka qayb qaato inta aan arrimahaas guda gelin waxaan rabaa laba arrimood inaan saxo marka ugu horeysa isbahaysiga midaynta iyo soo celinta rajada ummadda soomaaliyeed ee rajo ma aha urur mana aha xisbi mana aha qolo siyaasad ay u tahay hadafka koowaad waa kow midda labaadna madax uma ahi ee waxaan ka tirsanahay aasaasiyaasha marka labadaas arrimoodba waxaan rabaa inaan saxo oo ay hordho ahaato marka intaa laga soo tago anigu magacayga saaad maqasheen waa cabdicasiis maxamuud maxamed waxaan ahay muwaadin soomaali ah oo soomaaliya degan oo soomaaliya ka shaqeeya waxaan soomaaliya ku laabtay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan meeyadii markii dad badan oo dadkeena ah ay wadanka ka imaanayeen oo kasoo tegayeen oo kasoo carareen qaarkood waxaan ka shaqays waxaan ahay qof ganacsi ganacsi ku jira xor ah waxaan aasaasnay isbahaysi la yidhahdo isbahaysiga midaynta iyo soo celinta rajada ummadda soomaaliyeed bishii november ee sanadkii lasoo dhaafay anagoo lix qofa oo rag iyo dumarba leh dadka aasaasay isbahaysiga oo aan ka mid ahay dad siyaasadda hore usoo galay ma aha ama waxa waxa la yidhaha siyaasad ma oran karee siyaasadda soomaaliya ka jirta siyaasad magacyaalka ah dad hore usoo galay maaha dad hadda damac uga jirana maaha dad iskood u shaqaysta weeye laakiin waxaa sukan keenay waxa weeye waxaan aaminsannahay fikirka s y l waxaan aaminsannahay waddankan inuusan xor ahayn waxaan aaminsannahay in jaga kastoo la qaatay magacyaal tahay marka hadafkaas iyo waxyaabahaasaan aaminsannahay iyo khibradda aan ulahayn waddanka intaan joognay iyo waxyaabihii dhacayay baan fikrad ahaan isu imaana anagoo qof lix qof ah markiiba waxaa fikirkii nala qaatay sideed iyo toban kale haddana inta anigu ogahay tirada memberka isbahaysiga rajo saddex iyo labaatan kun iyo laba boqol oo qof weeye tiradaasna waa sii ziyaadaysaa maalinba maalinta ka dambaysa isbahaysigu saan idiin sheegay waxay ku taagan yihiin fikradihii iswaail in soomaalida midnimadeeda lasoo celiyo inay soomaalidu aan la quursan mar dambe inuu dalkeena u xoroobo in dadkeena ay ka dhacdo sinaan runa ma aha sinaan dhalanteeda beena sinaan runa ay dhacdo in wadanka la wada dhisto si taa u dhacdana waxaan markiiba gudagale howla aan hadal ahayn oo ficil ah waxaan u dhoofnayno tagnay gobolada wadanka waxaan waxay ka bilaabatay jowhar iyo muqdisho iyo boosaaso iyo garoowe iyo kismaayo waxaan u qabanaa shirad dhalinyarada waxaan uga sheekaynaa taariikhda waddankeena uu lahaa iyo guulihii lasoo maray waxaan uga sheekaynaa dadka waxyaabihii ay soomaaliya la kulantay iyo sidii dadkeena ay uga baxeen waxaan abaalmarin siinaa dadka soomaaliya wax u qabtay wax la taaban karo shacabka u qabtay waxaan waxaan ururinaa xog muhiim ah oon ugu talagalnay in xogtaas ay mustaqbalka soomaalida dambe oo imaan doonta ay ka faa'iidaysato oo ogaato waxyaabihii waddanka ka dhacay ciddii waxgeysatay ciddii wanaaga wanaagga ka qayb qaadatay isbaaysigu shirar waxay u qabtaan aqoon-yahanka شعور waxay u qabtaan looyahada waxaa soo idilna waxaa loogu leeyahay hal arina in midnimada ummadda la soo celiyo in kalsoonida ummadda la soo celiyo sababta ah sidaan anagu aaminsannahay qorshaha kama dambaysta ah oo lala damcay waddankeena waxa weeye in qof walba oo soomaaliya si gooni gooniya qof walba rajada looga dilo si ay u fududaatay in waddankaas uu noqdo waddan aan qof leh uusan jirin oo wix la damca laga sameeyo marka rajo waxay u furan tahay qof walba oo soomaaliya waa la yaabi doontaan haddaa maqashaan waxaasoo howlow socota rajo ma laha madax rajo ma laha xafiisyo waxaan ku shaqaynay nidaamka swl swl waa ogtihiin saddexdii sano ugu horreysay waxay ahaayeen club markii dambe goortay ogaadeen tiradooda inay badatay waxay noqdeen xisbi marka anagu xisbi ma gaarin fikirkeeda hadda naguma jiro se waxaan rabnaa in ummadaas ay isu timaado ay walaalowdo oo ay midnimadii soo noqoto oo qofka soomaaliya sidii lagu aqooni jiray oo ahaan jira qof muqdir ah oo qab weyn ay soomaaliya kusoo laabato waa ka baxay
sideeda aad dadka ula xidhiidaan oo aada u gudbisaan ra'yiga kan aada urisaan iyo xogaha kan aada haysaan idinku
sidee u ururinaa mise sidee u gaarsiinay waxaan ururinay
sidee u ururisaan sideese u gaarsiisaan xogta idinku horta aada ururisaan maadaama hadda aad igu sii dhowr iyo toban dowla ka kulo qof baan hadda nahano
xogta waxaa ururiya wadaniyiinta waddanka gudihiisa jooga oo taageerayaasha isla haysiga rajo ah taasna waa qayb keliya oo ka mid a shaqooyinka socda xogtu ma aha keliya hadafku xogtaa la ururiyena waxaan ula qaybsanaa dadka inaan facebookeena kusoo korro waxyaabaha la kulanay masalanba afkaar aan kala soo baxno xogtaa oo ah masalanba taxliil annaga analysis aan samaynayno ah sida wax noogu muuqdaan marka through facebooka twitterka shirarka aan qabanno waraaqa aan daabacno oo aan magaalooyinka aan dhigno siyaabahaasaan ku gaarsiinaa dadka waxaana soo ururiya xogtaas taageerayaasha rajo jooga gobolada iyo degmooyinka wadanka
waxaad ii sheegtay muxuu ahay xog urinta muhiimka aada samaysaan in ay qiimeyn dadka xataa lafahantooda ay ku dhex jirto sida iskaalka ama muxuu ahaaye qaabka ama aada u qiimaysaan qofkaasi inuu wadanka wax u qabtay wax kusoo kordhiya ama wax u qabtay ama se uu dhibaataba isagu u geystay oo de wax dhibaataa wadanka uu uu dhibaato u geystay idinku sideebaad ku kala xaqiijisaan ood ku cadaysaan ood ku hagaajisaan
horta marka ugu horeysa hadda midda noo darana muhiimka waxa dadka wanaagga wadanka u qabtay maxaa yeelay dadka wax waxyeelada waddanka gaarsiiya soomaalidu waa ka dheragsan yihiin looma baahna in loo sheego laakiin dadka aan la sheegin oo aan la qeexin oo aysan ummaddu la socon waxa weeye dadka dadka wanaagga sameeyey oo soomaaliya wax u qabtay xilligan ay ay xaaladdu adag tahay masalan waxaa jirta hadda tusaale ahaan haddaan ku siiyo oo kale guddiyaa jiray maalin dhaweyta aan sameynay magaalada boosaaso iyo muqdisho boosaaso waxay ahayd arrintu in ay keenaan tiro adi dadkao dhan lama lama maqsunta lama wada magacaabi karo laakiin tiro example noqota ah dadka magaalada dadka magaalada degan ay isleeyihiin waxay istaahilaan in abaalmarin la siiyo maxaa yeelay howlo wax ku oolo danta guuda ka qayb qaateen mid mid haddaan uga sheekeyn hadda barnaamijka o dhan waa uu dhamaanaya laakiin qof walba oo kamida lixdii qof oo ugu horreysay oo la siiyey abaalmarintaa oo ay ka timid in abaalmarintaa la siiyo xogtii la ururiyay inay dadkan wanaag waddanka u qabteen waxay ahayd wax xaqiiqda dadka farxad geliya waxaa kamid a qofkii ugu horreeyey oo isxilqaama oo keligii u kaca in uu jidkii ugu horreeyey magaalada dhiso oo kale marka dambe wuxuu hela dad la safta wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey jaamacadda asaasa wuxuu ahaa qof maalintii boqol iyo soddon qof oo soomaali ah qada siiya oo jeebkiisa ka bixiya tobankii sano lasoo dhaafan hay-ad iyo n g o iyo aysan waxba siin dadka noocaas lama lama sheego oo lagama sheekeeyo waa ogtiina websiteyada soomaaliya iyo intaa waxay ka hadlaan wax dhacay iyo gafaf dhacay iyo wax xaqiiqdii qofka naxdi gelinaysa oo rajada ka dilaysa muqdisho oo kale waxyaabaha aan aragna oo la kulanno waxaa kamid a dad hantidii dowladda dhowray oo ilaaliyey oo wakti ay dad qaarkii ay ku jireen bililaqo iyo waxbixin iyagu hantida qaada ay guryahooda geynayay ninkii qaaday silsiladihii bangiga oo kale qolo qaaday oo meel dhigtay oo ilaalisay kaydkii muraasaraadka wasaaradda amuuraha dibadda soomaaliya ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii oo kale waa badan yihiin exampladu marka hadda kuwaas tusaale ahaan waxaan ku siinaya wax kale maaha in dadkaa la ogaado waxay ka timid xogta la ururiyey marka loo baahna un in laga sheekeyo dadka wax bixiyey waxaa muhiima waktigan in laga sheekeyo dadka waxa wanaaggaa qabtay
waayahay haddii ayaa xafiis yar ahayn dad fara badan laha sidaa u tihiin hadda idinku ma jiraa maamul goboleedyada hadda ka taliya dalka iyo dowladda dowladda ka talisa iyo ama kuwa horaay ama kuwa haddaba ha ahaadaan inaad ku xiran tihiin oo idinka caawisa ama si aad la kaashataan xog uruntiina iyo soo bandhigidda dadka fikradaha u soo bandhigaysaan maya walaal wax toos wax xiriir ah oo jira ma leh oo noo dhexeeya annaga iyo maamullo iyo federaal iyo maamul goboleed midnaba hawsheenu waxay ku og eg tahay keliya annaga inaan shacabka ka mid nahay aan khidmo caama aan qabanayno taana waxay la tahay qof walba oo soomaali ah oo oo ay ku jirto wadaninimo waxay noqonaysaa wax farxad geliya marka wax wada shaqayna oo aan la leenahay ama dowlad goboleed ama federaal midna ma jirto
washir baad ku qabanteen dalka canada sida ugu maqaalo ah wataan ku ogaaday aniga laftigayda maxaa kusoo bandhigayseen oo aad shirka u qabateen oo aad rabteen dadka inaa u sheegtaan waqti ama saa ugu sheegteenba
shirkan waxa weeye silsilad shirar isdaba jooga oo wadanka gudihiisa ka socota meelo badan oo wadanka dibadiisa ay soomaalidu joogaanna qaarna ay ka dhaceen kuwo daman ay dhici doonaan mustaqbalka dhow waxaa la yidhahdaa shirka wadatashiga wadaniyiinta soomaaliyeed ee xorta ah waxaan rabaa inaan arrintaasita aan xoogaa yar dul istaago wadaniyiinta soomaaliyeed waa wada naqaan laakiin xorta macnaha waxaan uda leenahay kuwa ka xoroobay qabiilka kuwa ka xoroobay eexda kuwa ka xoroobay dan gaara marka shirkaas waa shir wada tashi ah hadafka laga leeyahay waxa weeye waxyaabaha soo socda kow wadaniyiinta in ay isbartaan oo isu yimaadaan oo xiriir lahaadaan oo is ogaadaan marka labaad in dadka qaarkiis oo ay kalsoonidii ay kasii dhimanayso maxaa dhahay mushkilada soomaaliya waa ogtihiin oo waxay noqotay ma dhamaanto in dadkaa la ururiyo oo loo sheego xaaladdu inaysan quus aysan joogin ee wax la qaban karo shirkaas anaga isbahaysiga ragga wuxuu noo yahay muhiim maxaa yeelay waxaan ogaanaynaa waxa ay dadku ay qabaan xaaladdu meesha ay taagan tahay mar walba aan shir qabanana waxaan ka helnaa afkaar cusub oo sii wanaajinaysa oo sii xoojinaysa howlaha aan wadno shirki kan ka horeeyo weynaa wuxuu ahaa shirkii koowaad ee wadatashiga wadaniyiinta soomaaliyeed farta wuxuu ka dhacay nairobi waxaan filaya afar bilood shan bilood ka hor uu ahaa kan shirkan waxaa ku xigay toronto labaduna waxay u dhaceen sidii aan rabnay xaqiiqdii waxay noqotay goob ay soomaalinimadu ay ku noqoto ay dad badan oo soomaaliya oon is arag oo magaalada wada joogo wadaniyiin ah ay isugu yimaadaan afkaar la isku dhaarsado laga sheekaysto arrimihii soomaaliya iyo meesha ay taagan tahay iyo waxa laga qaban karo markuu shirka wax loo gol lahaa intaasuu ahaa waxayna ahayd guul weyn
marka waxaa lagu soo biiri doona laba aqoonyahan oo soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo cabdulqaadir iyo abwaan maxamuud haddii ilaha yidhaahdo oo laftigoodu dee dhow su-aalood ku weydiin doona markaa waxaan jeclaan lahaa bal hadda s y l baanu anagu sideedii baanu u dhaqanaa waan ku talagalna inaad tiaahda s y l kilaab ha ahaato haddana kolley taartar qoran oo ka duulaysa bay lahaayeen idinku ma leedihiin taartar aad igu qoran ama qoraal sharciyeed aad leedihiin oo aad ku talagasheen inaad idinku isku maamushaan mujtamaca soo gelayana madarka ka noqonayana lagu maamulo oo hadafkiina siyaasigaana gudbiya miladinkaas oo kale idinku siiyey haddaad saacadadan uga islaaman karaan qaabkeedii u dhaqmayna ha websiteka w w w dot rajo dot s oo haddaad gasho waxaad arkaysaa qayb dhan oo arrimahaas ka hadlaysa ku qoran yihiin ahdaafta rajo waxaa jira page ay su-aalo iyo jawaabo ay ku yaalaan questions and answers waxaa jira page kamil ah oo ka hadlaya sida looga mid noqon karo rajo iyo shuruudaha ku xiran iyo arrimaha aad sheegtay oo ah rajo waxay aaminsan tahay oo ay ka duulayso marka qoraalaka websitekaana waa laga heli karaa qoraalo kaloo diyaarsan oo aan dadka la qaybsanna waa jiraan
mustamacu dee ma socdaan fikirkuna ma hirgalo haddii aan muxuu ahaaye aan hogaanjinin waxaad ii sheegtay lix qof baa lagu bilaabay barnaamijkan haddana dhow ilaa saddex ilaa toban buu marayaa saddex iyo labaatan kun oo dilaa hogaanayna dee anigu meel u socdaan garan maayo ama qaab ay wax u gudbin karaan kala dambayna dee kolle meesha aygaa muuqato maxaa kalifayntaa idinkoo sababada harta jiray inaad hogaan yeelo weydaan waana waxba taagan
waxaan ogsoonahay mid keliya maadaama rajo aysan xisbi ahayn n g o ahayn urur diimeed aysan ahayn ay tahay howl ku socota iskaa u qabso maadaama aan rabno inaan magaalo walba iyo tuulo walba iyo degmo walba aan gaaro suuragal maaha inaan meel walba xafiis ka furno taa waa qodob waxaan doonaynaa inaan aan ku tashano waxaan waxaan ka hadlayaa idinka hogaankiina maamulka gudoomiye gudoomiye maamule sidaas idinku meegaan kaalahayn darse kala sareyso looma loo maxaa idinka hortaagan markaa maxaa idinka hortaagan markaa wax hortaagan ma jirto laakiin loomaba baahna oo hadafku waxa weeye shaqada siday ku socon karto xilligan haatan aan joogno shaqadu waxay ku socon kartaa sida aan nahay laakiin waxaa qorshe ah oo qorshaysan marka tiro mucayan ah oo statistically significant ah markii ay taageerayaasha rajo gaaraan in shirweyne la isugu yimaado oo convention ah shirweynahaas lagu doorto shirweynahaas marka hore lagu qeexo rajo waxay ku dambayn doonto haddii xisbi noqon doonto haddii pressure group noqon doonto haddii humanitarian noqon haddii siday tahay ahaan doonto saas ileeg shirweynahaas in lagu qeexo oo looga hadlo rankska ay yeelan doonto iyo sida shaqooyinka loo qeybsan doono marka markii taa la gaaro waa imaan doontaa laakiin xilliga hadda aan joogno waxay la mid tahay saddexdii sano ugu horreysay oo israel ay kalaadka ahayd oo kale waktigaas xita muhiim ma ahayn yaa madax u noqonaya muhiim waxa ahayd in risaalada la wado in taageerayaasha la badiyo hawshuna waa ku socon kartaa hadda anaga hawsha waa noo fududahay waa nooga fududahay waagi israel oo kale maxaa yeele waxaan adeegsan karnaa dariiqooyin badan oo taqaano oo miidiyaha iyo siyaabo kale oo aan dadka fariinta ku gaarsiin karno marka daruuri nooma aha saacadan hadda la joogo cidda madax noqonaysa iyo ku-xigidno laakiin waa imaan doontaa wakti ay taageerayaashu number mucayan goortay gaaraan arrimaha laga tashan doono halkan waa golaha dhaantiin filista golaha codka shacabka soomaaliyeed uu caawa martina ugu yahay xubin xubin ka mid ah ururka rajo waa cabdicasiis maxamuud maxamed asiyo doonta abaan maxamuud kabacdin cabdiwaad baa siin doonaa labadaas aqoonyaada nagala qayb qaadan doonaa lasaantoodu fahmi haya cabdulqaadir
haa dhagoda waa ku maqlayaa
ku socda
haa dhagoda waa mahadsan tahay cabdirasaaqna aad buu mahadsan yahay maadaama nagala cabdicasiis cabdicasiis cabdicasiis dhagodow aniga cabdicasiisow aniga dhagood pointigu ka hadlayay baan weli ruuxayga ii kala cadayn maadaama aad dad aad u fara badan tihiin saddex iyo labaatan kun aad tihiin informationada aad soo ururisaan haddii wax qalaba uu ka dhaco yaa mas-uuliyaddeed qaabay haddaan mas-uul meeshii jirin waa number one number two sasee saddex iyo labaatankaa kun oo qof oo varietigii societyga ka mid ah nin walba aqoontiisa iyo garaadkiisa iyo mustawaha uu kala duwan yahay iyo suu xogta usoo ururin karo sidee baad iskaalkaa ku cabirtaan muxuu yahay halbeegaa ku cabirtaan inuu qofkaas xog saxa soo ururiyey maadaama lambarku aada u fara badan yahay aan suuda tegi karin hadduuse qofkaas oo kale ay qalad ka dhaco haddii aan meeshii waa mas-uuliyad jirin yaa yaa hadhow loo qaladkaa loo raacay informationkaa qaldamay ama maaragtay xogtaa qaldantay
aha horta ugu horeysa masalada xogta ah ururinteedu waxay la ahaan kartaa dhinacyo badan xogtu maaha keliya siyaasi iyo siyaasadda laakiin waxaa jira arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabo kale dadkaas soo ururinaya waa dad isxilqaamay waa dad iyaga iskood isu maalgeliyey oo hawsha si iska xuqabta u qabtay dadka markay wax soo ururiyaan waxay la wadaagaan isbahaysiga rajo waxyaaba qaarkood waxaa jirta waxyaaba aan u aragno guddiga sare oo hadda isbahaysigu ay leeyihiin oo ah lixdaas qof oo asaasayaasha ahaa iyo sideed iyo tobanka ugu horreeyey oo la saftay waxa ka dhaca dood waa la eegaa waxaa siday relevant u yihiin ama macquul u yihiin waktiga xaadirka ah waxyaabahan ugu aragno inay tahay macquulna markaas waa baahinaa waxyaabahan ugu aragno inaysan munaasib ahaynna waa haynaa marka umuurta waa iska dadaal fardi ah walaal sax iyo khalad waa lahaan kartaa boqolkiiba boqol ma noqon karto wax wada hagaagsan laakiin waa dadaal inuu bilowdo ay tahay oo ay dadkaas wadaan waxaana ka eega oo fiiriya waxyaabaha qaarkood guddigaas aan kuu sheeg
inoogu soo biiri doonaa saas labaadna weli waxaan siinayaa abaya cabdilqaadir inuu weli kusii socdo haddii ilaha yidhaahdo
cabdicasiis oo waa mahadsan tahay arrin dadaalkaa fiican aad samaynaysaan aad baa soomaalidu tan u baahan tahay ma rabno inaan criticize ku sameyno wax wanaagsan oo la samaynayo laakiin dhinaca kalena wixii la wanaagsan oo la samaynayo waxaan jeclaan lahay inay si wanaagsan sii noqdaanay marka anu hadda waxaan isfahmay lixdii lixdaa asaasiyaasha ay sideed iyo tobankaas baa maamul ah laakiin maamul officiala maaha saasaan ufahmay oo maaragtay baalkeenayo laakiin waxaan ognahay cabdicasiisow dhibaatooyin fara badan baa waddanka soo dhacay xogagtii soomaalido dhan oral society bay noqotay xogo kala duwan baa la hayaa institutionadii aan tixraac ama reference u samayn lahayn ma jiraan aad baa soomaalidii u kala qaybsan tahay xogagtooduna qayb walba ay kuwa kale ay diidayaan saan ognahayna qof walba oo horumar nolosha gaaray wuxuu ku gaaraa waa go-aan go-aan walba oo fiican meel marayna wuxuu hoosta ku haya waa xog wanaagsan marka weli aniga tii arrintii hore u socda dee baa ku kala qiimaysan aslong ay dadkii idinku idin garanayn saddex iyo labaatanka ahaa idin garanayn dadka ay yihiin iyo qaabka usoo baalkeeyaan xogta tanna idinku xataa laga yaaba inayn xogta ogeyn aynu ku cabiri karin idinka ruuxin waxaa ku cabiraysaan waxaa ku cabiraysaan aqoontiina iyo xeelin laakiin waxaa laga yaabaa in xogtaas aqoontaada khibradaada iyo ogaashahaada ay dhaafsiisan tahay only waxa wax lagu cabiri karaa markaas ay noqoto sourciga ay ka imaanayso sourcigu waa wax muhiima adduunka maadaama si ay mujtamac xog wanaagsan iyo go-aan wanaagsan meesha aad rabtaan inaad gaartaan u gaartaan muhiimaddu waxay noqonaysaa waa xogta ka qof walba oo hadda meeshaynu kula jira ama hadhow ku dhegaysan doona wuxuu aad maaragtay concern ugu samaynaya sourcigu uu xogtu ka imaanayo oo labaatan kun oo qof aydin shaksiyaad u kala aqoon iyagu isxilqaamay xogtooda sidii ay sax u noqon lahaayeen inaad u noo sharaxdo sidaa u analyse garaysaan aad xogtaa uga soo saartaan xog saxa oo dadka hadhow idinku xataa aad maaragtay mas-uuliyaddeeda qaadi doontaan taas wuxuu hadayana dhagood ku weydiinayay mas-uuliyaddu haddayna meel mas-uuliyad waxaa loo raaco lahayn meel xog oo saxana lahayn qof walba wuxuu dhagow iska tiraayo wuxuu odhanayaa ma rabo inaan meesha tan mataaha kan galo dadaalkaa wataan waa wax wanaagsan laakiin dhaliilka tan waxa weeye inaan aan maaragtay aan bal fikirkayga aan nala wadaagto si aan wax ku socdo waa mahadsantahay cabdicasis walaal walaal waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa waxaan waxa weeye saan kuu sheegay spaysigu marka ugu horeysa muddo ma jirin wuxuu jiray muddo sagaal bilood oo kale ah arrimahan xogtuna ma aha mainka iyo asaaska iyo hadafka isbahaysiga waxa waxaan haddaad hadalka ugu soo diray waxay ahayd waa waa qayb kamida howlaha socda iba howlaha socdoo kala ka firo badan hadday noqon lahayd kicinta hadday noqon lahayd baraarujinta dhalinyarada loo wado tan ah marka xogta ah waa kuu sheegay waxaan ku iri waxaan waa wax isxilqaan ah oo dad isxilqaamaan weli ma lihin xafiisyo weli ma lihin ma lihin guddiyo ma lihin research center khubaro leh oo intay xogta qaado fasirayso oo analysis samaynayso oo chartara soo saaraysa ma lihin waxaasoo idin keliya waxa weeye arrintaas uu qofkaas soo bandhigay siday common sensiga u qaadanayso logic u tahay keliya dadkaasayto lixdaa iyo sideed iyo tobanka ay ka wada hadlaan hadday u arkaan inay macquul tahay sababto dadku afkaar bay ku keeneen kala duwan afkaarta qaarkood waxay u muuqanaysaa afkaar culus oon la qaadan karin afkaarta qaarkood waxay u eg tahay afkaar la socon karta waaqaca waddanka ka jira marka waxyaaba noocaas oo kale oo iska simple ah weye maahe anigu mani research center xog ururinayo oo analysis samaynayo xogtaasay cid kale la wadaagayo gudbinayo oo ka sheekeynayo oo qorshahooda iyo hawshooda intaa keliya tahay marka waa iska arin ay dad ay is- ay hisaareen oo isxilqaameen arrimahaasna wixii macquul ah oo aan u aragna inay wanaagsan yihiinna waa qaadanaa wixii kalena waxay noqotaa uun qofka dadaal uu sameeyey iyo wax u baahan in waqtigeeda laga munaaqashoodo
waya waxaad jirtaa waxaad tiri waxaanu bixinaa abaalmarino waan dad siinay weliba dadkii aad siisteen waabad tilmaantay oo tilmaamaha siiseen iyo waxay qabteen marka aan dee urur ahaan lagu aqoonsanayn waa lagu aqoonsanayn xafiiska maanta lagu soo hagaago ururkaasaan xafiiskaasaan abaalmarintaa bixiyana aan la qoranayn abaalmarintaa bixisa horta waa nooceen marka ugu horeysa talabaadse qiimaha hadhowtay yeelan kartaa maxay noqonaysaa haddii aan cid aqoonsan oo ama maamul dowla ha ahaado ama gobol ha ahaado ama urur siyaasi ahaa cid aqoonsan oo maanta inu sheegi kartaa haddii aanay jirin iyo dad loo yaqaanaa meesha inay maamulaan abaalmarintaad bixisaan qiimo ahaan maxay noqonaysaa hadhow noocaas ad bixisaan se maxay tahay abaalmarintaan bixina waxa weeye laa yashkuru allah man laa yashkuru nnaas uma baahna dawlad iyo maamul iyo aqoonsi midna abaalmarintaan bixina waxa weeye qofkaan ilaahay ku shukrin qofkaan dadku u shukrin ilaahay shukri ma siiyo waxa weeye anagu lacag ma bixino hajiyooyin waaweyn ma bixino laakiin qof wanaag qabtay oo wadanka howl fiican ka qabtay ummaddu ay isku raacsan yihiin oo guddi magaalo jooga ay yidhaahdeen wallahi qofkaas waxaan u aragnaa inuu wanaag qabtay qofkaasna waxaan idhahnaa shukran marka abaalmarinteenu waa shukran keliya
waa gartay xogaha aad soo ururisaan markaad rabtaa inaad magac ahaan oo magacii jafaso ku bandhigtaan ma dadka oo dhan oo de ururka joog kamidkaa dheelafaa kule qof baa jahal maru soo daayay oo ku soo daayay facebookyada iyo insurada iyo meelaha layska arkay meelaha layska arkaysto oo markaa fikirkiin muxuu ahaayey qof kastoo maanta xubin ka ahi waa fikir u gudbin karo mise hal meel inta kusoo dhacdo meeshaasi keliya gudbisa baa jira ah waxay usoo diraan emailka rajo meeshaas keliya usoo diraan guddigood
ummadda soomaaliyeed caawka dhegaysanaysa adiga iyo urur ahaanba iyo maxaad rabtaa inaad ku tiaahdo maxaad kale ku dardaarto maxaad kale ku dada- kula dadaarto Een, marka ugu horeysa waxaan waa mahadsantiin walaalayaal Een, waxaan rabaa keliya inaan u sheego in qof walba oo soomaaliya xilligan jooga oo muqdar ah ee mas-uuliyad saaran tahay soomaalida waxaa ka dhammaan weysa huuhaa iyo hadal aan macno lahayn iyo niqaash aan meel u socda la aqoon iyo dood aan dhammaanayn iyo calaacal iyo catow umuurtu sidaa ma aha umuurta waxaa loo baahan yahay ficil Een, waxaa loo baahan yahay qof rajo keliya ma aha cid alla ciddii u istaagta wadanka waqtigan ee soomaaliya maraysa marxalad adag in lala safto Een, dad qaarkiis waxay u yaqaanaan la safashadu inay tahay lacag la ururiyo iyo umuurtu saa maaha iyadana waxaa loo baahan yahay niyadda qofka oo la dhiso waxaa loo baahan yahay in dadka loo duceeyo waxaa loo baahan yahay in soomaalidu ay duceysato oo ay ilaahay ka baryo inuu uu dembigii ay ka galeen wadanka ilaahay inuu uu- uu ka cafiyo Een, waxaa loo baahan yahay inay inta wanaagsan ay isdoontaan oo isbartaan suuragal maaha boqolkiiba soomaalidu waa ognahay boqolkiiba sagaashan iyo sideed ama ka badan turkoob ma hayo waxaan ognahay soomaalidu inay dad wa- wadaniyiin oo fiican ay yihiin tiro yar wey inta xun marka macquul maaha in wadankaas lagu sii daayo subaacaas xun oo jooga ee dadka wanaagsan inay ay ay ay cabsida ay ka baxdo oo ay isbiirsadaan oo ay wadanka eh, u gurmadaan oo iska daayaan cadowga iyo waxyaabaha loo joogin oo saddex iyo labaatan sano ama ka badan ay ay soconay annagu isbaysiga rajo medicine wax walbaan xalinaynaa laakiin dadaalka inta aan qaban karra waan qabanaynaa laakiin waxaan suuragal ahayn in wadankii oo sidaas ah, anagoo awood leh anagoo xiriir leh anagoo dad la hadli kara anagoo dhoofi kara anagoo wax badan samayn kara inaan gacmaha laabano intaa waa intana dhaqaajinaysa walaal qof walbana intaasaa saaran mas-uuliyadda waana waajib diini ah
aada iyo aad baad umahadsan tahay waa cabdicasiis maxamuud maxamed oo ka tirsan rajo ka tirsan oo xubin ka mid ah oo golaha nineteen sixty caawa marti loogu ahaa aad ka dhegeysan doontaa waraysigaasi haddii ilaa yidhaahdo websaydhada kale ah w w w dad golaha nineteen sixty dot com iyo w w w dad arrimaha dot com iyo weliba sida facebooka barnaamijkada caawa inala socodsiiyeen dhagood iyo cabdilqaadir aada iyo aad baan u salaamay dhammaantiinba sidaa iyo العبد عبد الشخص